waxaan aad mooddo kala sooca muwaadinnimada marna aanu difaacayno muwaadinad muwaadina ku dhisan bahweynta soomaaliyeed ku dhisan aanu difaacayno marna haddana intaan ka soo soko marno oon dadku eedeynayno inay waddanka dibadda ka yihiin arrintaa waxa aan ugala jeedaa in axmed cali daahir la yidhaahdo muwaadin soomaaliyeed ma tihid iyaduna waa mid absolutely aan meesha soo geli karin weeye cadaaladda inay maaragtay maxala marinkii loo baahnaa inay marto oo aan xushmayno ayaa loo baahan yahay in meela sokeeya aan ku warwareegno ma bannaana oo haddii alle kuray meelaan dhaleeca mudnayn dhaleeceen aan mudnayn inaan dhaleeceen ka raadinno ma aha garsoorku xushmadiisa ayuu leeyahay nin kastaba ha hayo waxaa loo baahan yahay in xurmadaas iyo xushmadaas la dhowro oo la ilaaliyo taas baan anigu ku gawaabin lahaa ummadda soomaaliyeed aan ku gawaabin lahaa inay dhowraan oo cadaaladooda ay ku qabaan aaminka